barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha herarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa axad saddex iyo tobanka bisha may sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahin aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka maantana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo gabayada gaar ahaan iibsiga waxa uu ka furay magaalada boosaaso shaqada aan qabno waxa weeye lamber kow waxaan qurxinaa hoolka xafladdu ay ka dhacayso xaflad ha noqoto xaflad dhalasho ha noqoto xaflad qananjawin xaflad ha noqoto aroos munaasabad bandhig buug ayuu nooc xaflad walba waan qurxinaa lamber kow waxaan qurxinaa baagaroonka xafladda meesha ay ka dhacayso lamber laba waxaan qurxinaa kuraasta ay ku fariistaan dadka inagoo maryo iyo qalab gaara loogu tagal aan gelino lamber saddex waxaan qurxinaa waddada dadku ay soo marayaan oo alaab gaar ah oo khusaysa barnaamijka qurxinta loogu tagelay kaalimihii heesahana kama marna
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
saraakiisha faransiiska ayaa sheegay in ninkii ka dambeeyey weerarkii dhimashada sababay ee midida loo adeegsaday bartamaha magaalada baariis sabtidii uu ku dhashay jeejniya sannadkii kii bilayska ayaa aabbihii kaxaystay si ay su'aalo u weydiiyaan eedaysanaha ayaa midi la dhacay shan ruux mid ka mid ah shantaasi oo sagaal iyo labaatan jir ah ayaa durbaba geeriyooday wasiirka arrimaha gudaha gerard colombo ayaa sheegay axaddan maanta in afarta qof ee kale ay xaalad halisa ku jiraan booliska ayaa ninka weerarka geystay isla goobta ku dilay ayuu yidhi colombo isagoo saraakiisha ciidamadana ku ammaanay tallaabadaasi kooxda dowladda islaamka ayaa wakaaladda ay wararka ku baahiyaan soo dhigay war ay ku sheeganayaan mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo xusay in ninka fuliyeyna uu ahaa askari iyaga ka tirsan xeraalyaha guud ee magaalada francois molines ayaa wariyayaasha u sheegay in ninka midida dadka la dhacay uu ku dhawaaqayay allaahu akbar marka uu weerarka fulinayay molines waxa uu intaa ku daray in boolisku ay bilaabayaan baaritaan dhinaca la dagaalanka argagixisada ah oo weerarkan la xidhiira madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa qoraal uu tuurarkiisa soo dhigay isagana ku sheegay in faransiisku aanu hal taako siinaynin cadowga xorriyadda sida uu hadalka u dhigay
hay-adda sirdoonka dalka indonesiya ayaa sheegtay in ay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda isis ee islaamiga ah ee layidhaahdo jameeca ansaar khilaafiya ee loo soo gaabiyey jaad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axaddana maanta ah ka dhacay saddex kiniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi waawan burwanto oo ah agaasimaha isgaarsiinta hay-adda ayaa sheegay in jaad uu qaraxyadani qorsheynayay intii muddo ah hase yeeshee ma jirto cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay koob iyo afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadan ka dhacay magaalada layidhaahdo surabaya ee ku taala jasiiradda layidhaahdo java wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegaysa in boolisku ay kiniisadda layidhaahdo surabaya ka heleen bam aan weli qarxin warbixinadii ugu horreeyeyna waxay sheegayaan in kuwa isa soo miidaamiyey ay mas-uul ka ahaayeen qaraxyada laakiin bilayska ma xaqiijinin arrintaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkaad wararkaasi ka dhegaysanaysaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a markaana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hel abuurka waxaa boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hel abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan ku soo qaadan doonnaa dhallinyarada iyo weliba hal abuurka ganacsi waxaa barnaamijkan marti ugu ah cabdiraxmaan cabdulaahi aadan oo magaalada boosaaso ka sameeyey hal abuur ganacsi oo dhallinyaro kaloo ay shaqo abuur ka heleen ku soo dhowow cabdiraxmaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka to aad ba umahadsan tahay barnaamijkan hadiyadaha iyo barnaamijka qurxinta iyo barnaamijka halabuurka guud ahaanba waa barnaamij ku cusubgeyga puntland gaar ahaan magaalada boosaaso barnaamijkan waxa weeye waa barnaamij ganacsi aada u ballaaran iyo xirfad isku dhex jira dhanka ganacsiga markaan kaa warbixiyo waxaa weeye barnaamij waxa weeye iibin la iibinayo alaabta hadiyadaha ragga iyo dumarku isku doonsiiyaan alaabta hadiyadaha qalanjabinta faraantiyadii ubaxyadii ayuu nooc adeegyo dumar isku dheelitiran weeye dhinacna waa dhinac qurxin ah oo barnaamijka hal abuurka gaarka aynu aan beegsanayno waa qurxintii aroosyada qurxintii xafladaha qalinjabinta caleemasaarka iyo dhammaan munaasabadaha iyo qurxintii baabuurta aroosyada weeye hal abuurkan ganacsi inaad boosaaso ka hirgeliso xillimay kugu dhalatay horta barnaamijkan waxaan bilooway ganacsigan qurxinta aroosyada iyo xafladahan laba sano ka hor sababaha ay u kalifeen waxaa ka mid ahaa goortaan eegay magaaladii xaaladeedii aroosyada iyo nidaamkoodii baan laba sano ka hor waxaan go-aansaday inaan soo kordhiyo barnaamijkan haddeerna waan soo kordhiyay barnaamijku waxa weye barnaamij shaqaynaya oo magaaladii ka howlgalay weeye waa barnaamijka cusub boosaaso bal waxaad iga warataa sidee u arkaan marka dadka magaalada boosaaso horta marka hore shacabka boosaaso degan maraaxil badan bay soo mariyeen barnaamijkan marxalad koowaad wuxuu ahaa marxalad barnaamijka loo sheegayay laga dhaadhicinayey oo laakiin ayagu aysan waxba ka fahamsaneen marxalad labaad bay soo martay oo ah barnaamijka inay dadkii fahmeen laakiin aysan isticmaalaynin maanta marxalad saddexaad bay maraysaa oo dadkii way fahmeen wayna garanayaan wayna isticmaalayaan aad bayn u shaqeysaa barnaamijka maasha allah sharaxaad guud naga siisaa ee shaqada aad qabataan iyo hal abuurkan waxa uu yahay bal dadka guud ahaan noo dulmar shaqada aan qabano waxa weeye lamber kow waxaan qurxinaa hoolka xafladdu ay ka dhacayso xafladda ha noqoto xaflad dhalasho ha noqoto xaflad qalanjabin xaflad ha noqoto aroos munaasabad bandhig buug ayuu nooc xaflad walba waan qurxinaa lamber kow waxaan qurxinaa baagaroonka xafladda meesha ay ka dhacayso lamber laba waxaan qurxinaa kuraasta ay ku fariistaan dadka inagoo maryo iyo qalab gaara loogu tagay aan gelino lamber saddex waxaan qurxinaa wadada dadku ay soo marayaan oo alaab gaar ah oo khuseysa barnaamijka qurxinta loogu tagelay sida rooga ulooyin barnaamijyo badan qurx badan biro loofaf ah loogu tagelay dadka inay kasoo dhex dusaan wadooyinka ah lagu sharxo biriqbiriqyo iyo aduun lagu taago ubaxyo iyo buufino iyo iyo waxaan kaloo sharaxnaa baabuurta arooska oo si gaar aan u beegsano waxaan saarnaa baabuurtii ubaxyo iyo buufino iyo alaab badan oo qurux badan oo yacni ku cusub wejiga boosaaso iyo puntland guud ahaanba
waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo aroosyada qaabka hadda boosaaso aroosyada loo gulbiyo loo gelbiyo waa ka duwan yahay qaababkii hore waxaad arkaysaa gaariga koowaad iyo kan labaad ogadiisu inay ku sharaxan yihiin buufino qalab birbirqaya bal waxaa iga hortaa arintaas horta qurxinta baabuurta arooska iyo carow romansi waa adeeg aad u ballaaran oo aan kusoo kordhinay boosaaso wejigii hore boosaaso ku socotay iyo wejiga maanta ku socoto aad bay u kala duwan yihiin wejigii hore wuxuu ahaa weji aroosada loo galbin jireen gaari leylooyin ah laakiin maanta wejigii hore waa isbedelay waxaa soo kordhay weji kale oo ah baabuurtii in la qurxiyo oo la hagaajiyo buufino waxay lagu dhejiyo ilaa laba gaari saddex gaari oo khaas ah qofka loo diyaariyo inta kalena ay yihiin gawaari caadi caawiyaala laakiin gawaarida arooska iyo malxiisadaha loogu tagalay in laga dhigo gawaari khaas ah oo si gaara loo qurxiyey oo dhallinyarta ka shaqaysa xarunta romansi ay si gaara ugu faryareysteen oo qurux ay saareen sida buufinada ubaxyada maryo gaara loogu talagalay wejigii hore marka waa isbedelay oo ahaa in leylooyin lasoo dhaqo oo aroos lagu guuriyo shan iyo toban leylo iyo toban leylo yacni dadkii qarashkiina siba waa uga yaraaday sina way u qurux badan tahay sidii hore maasha allah waay muxuu ka bedelaa isdhihi kadha marka qaabka hore laysku aroosi jiray qaabkii loosu aroosi jira waxay ahayd in hool qalalan qofka uu kureysto uu baag garoon khaldan kursi caadiga uu ku fariisto laakiin jawigii baa bedelay waxaan keenay kuraas qurux badan maryo qurux badan la gelinayo decoration fiican loo sameynayo baagaroon la hagaajinayo oo qofka markuu sawirqaadaha uu soo istaago sawirka uu qaado laftigii sawirka uu jeclaysanayo weji ka duwan weeye gabaarida arooska baabuurtii hore leylooyinkii oo la bedelay qiimo ahaanna ay ka jaban tahay kuwan la qurxiyo ayna ka qurux badan tahay guud ahaan waxaan soo kordhinay qurux iyo nidaam aada u fiican maasha allah wax badan baan ka bedelina jooga dadka marka aad wax u sameynaysaan ee u qurxinaysaan aroosyada iyo halkay tegayaan iyo xafladaha ma waxaa jira waxyaaba iyagu la imaanayaan mise idinkaa sameeye dadka markaan aroosyada u qurxinayno wax ay la imaanayaan ma jiraan dadka lacagtoodan bay la imaanayaan ragga shaqada qabta waa inaga ragga alaabta keena waa inaga dhammaan wixii alaab a loogu baahan yahay aroos ha noqoto xaflad qalanjabin ha noqoto caleemsaar ha noqoto ayuu xaflad walba dhacaysa alaabta inagaa keenayna inagaan u qurxinayna ayagu waxay la imaanayaan haba yaraatee ma jirto lacag unbay la imaanayaan dhalinyaro kula shaqaysa ma jiraan oo xirfadan iyo hal abuurkan ganacsi shaqo ka hel hah aad bay u badan yihiin dhalinyaro waxaa jirta shaqadan ay ku tiirsan tahay oo ka shaqeeya oo qabta shaqooyinkaasi ee dhalinyaro aad u fara badan shaqa abuur barnaamijkan ugu sameeyey ugu yaraan waxaan ku qiyaasi karaa dhowr iyo toban qof inay yihiin dhalinyarta barnaamijkan ka shaqeysa ee shaqa abuurka gacantooda ku haya maasha allah wallaahi ee dhalinyar badanoo shalay shaqa la-aan ahaa baa maanta shaqo ka helay oo ka shaqeysanaya nolol maalmeedkooda kasoo saarsanaya habi wallahi jawi waa socdaa dhalinyaro badan baa jira oo fikradaha ganacsi ee hal abuurka leh inta badan aan soo bandhigin maxaa oran lahayd dhalinyaradaas cabdiraxmaan dhalinyarta ee puntland gaar ahaan kuwa boosaaso ee raba inay barnaamij ganacsi sameeyaan ee kuwa haya fikirka ee laakiin aan weli fulin ee la baqaya waxaan kula talin lahaa inay fikirkooda soo bandhigaan maanta waa maalintoodii fursad bay haystaan wax dib loo dhigaa ma jirto in dhalinyaraa tahay caafimaad baad haystaa maantay fursad baad haystaa fursadaadii jaaniska ha ka faa'iideyso shaqadu waa sharaf ha ka xishoonin hana la baqin shaqadaadii xirfadaada wax alla waxa haysa soo bandhigo haddaan xirfad haysanna maskaxda toojiya oo shaqey fikir waa kuusoo baxaya nin ragaa tahay markasta fikir ma weyneysid markastana waxaad ogaataa fursadaad maanta haysato beri ma haysan doonto marka waxaan kula talin lahaa dhalinyarta boosaaso inay fursadooda ka faa'iideystaan qof allaale qofkii fikir haya usoo bandhig bulshada insha allah bulshadu fikir kastoo saliim ah ee wax ku ool ah ay u baahan yihiin ee yacni xalaalna ah way kaa qaadanayaan adna waa ku faa'idaysaa insha allah cabdiraxmaan ma hiigsanaysaa marka gobollada kale ee puntland iyo soomaaliyaba inaad gaartid ha ilaa xad hadafkii koowaad weeye ee muddo dhow insha allah waxaad maqli doontaan romansi waxaa laga furay garoowe romansi waxaa laga furay qadho romansi gaalkac ayaa laga furay romansi hargeysa iyo waxay ka howlgalaysaa muqdisho insha allah muddo dhow shacabka nagu xiran ee baraha bulshada nooga xiran kuwa caadiga noo yaqaan waxaan tusaynaa insha allah in barnaamijkan aan gaarsiino ilaa koonfurta soomaaliya iyo bartamahaba
ay hal abuurkan ganacsi marka hore fikirkan iyo hal abuurkan adiga xaggee kasoo hindistay xaggee kasoo aragtay enisport marka hore aad ba umahadsan tahay ee shaqadan aan hayo oo ah iibinta ee alaabaha romantiga iyo qurxinta aroosyada iyo xafladaha waa barnaamij gaar ah oo yacni shaqadiis anigu aan abuuray wey anigu aan samaystay waana shaqo anigu aan ku naaloonayo maanta aan ku farxsanahay farxad weyn aan u qabo barnaamijkan waxaan ka keenay ugu horeyn waxaan ka keenay koonfurta oo aan arkay barnaamijyo noocan inay ka jiraan iyo waqooyiga soomaaliya ay ugu horeyso hargeysa in barnaamijyo noocan aan dhowr jeer mar aan safro ku tagay aan barnaamijkaa soo arkay kadibna markaan imi boosaaso waxaan go-aansaday barnaamijkan ee nimanka ragga dhalinyarada ay magaalooyin kale ku hayaan inaan wax badan ka bedelo boosaaso aan keeno rag boosaaso aan baro dadka aan wax usoo kordhiyo go-aankayga intaasuu ahaa go-aankii waan qaatay ee shaqadana waa shaqa anigu aan samaystay wey aan abuurtay waana ku faraxsanahay maanta shaqadeeda waa ii socotaa maasha allah wey
waxaa rabaa oo kale inaan ku weydiiyo cabdiraxmaan waxaa kaloo boosaaso ku cusub oo hal abuurka aan la timi ka mid ah waxyaabo laga sameeyey kartoon oo la gudageliyey hadiyado ay ka mid yihiin faraanti barafuun tay suun oo muddooyinka ugu dambeeyey boosaaso xafladaha ayaa ka dhacayay oo iskuuladii baa la xirayaa dhalinyaradu ay sogootinayaan wiilasha iyo gabdhaha ay isgudoonsiinayeen waxaa laga sameeyaa kartoon oo lasoo sharxay bal arrintaas ka war marka hore hadiyadan waxaa la yirahdo hadiyadan waxaa la yirahdo waa waxa weye waa wax aan sameyno gacanteen aan ku sameyno waxaan wax original loogu imaadaa waa kartoon oo bac lagu duubo koolana lagu dhejiyo kartoonka gudihiisa waxaa ku jira hadba shakhsiga hadiyadda wada qofka u wado wuxuu guddoonsiin rabo ha noqoto dharar ha noqoto kabo ha noqoto shoobin ayuu nooc qofka hadduu doon cuntuu ku ridi karaa macmacaanuu ku ridi karaa ma gartay waxay ku xiran tahay shakhsiga la guddoonsiinaya hadduu yahay qof walaalkaaga ah hadduu yahay macalinkaagii hadduu yahay qof maamulo iskuul ah hadduu yahay qof yacni brofesoor ah hadduu yahay qof ganacsata hadba qofka hadiyad aa guddoonsiinaysa ku xiran tahay hadiyad in isguddoonsiiyaan waa wax asal ah oo diinta ku sugan shareecadana ku sugan nebiga sal lla ly slam wuxuu yidhi tahaadu taxaabu wax isu hadiyadeeya waa isjeclaanaysaane qofka gabar baa hadiyad siin kartaa wiil baa hadiyad siin kartaa broblem male qof inaad bokis wax ugu xirto waxay la mid tahay adoo lacag sahla u diray gabar baad lacag sahla u diri kartaa toban doolar shanna waa u diri kartaa shan shantii iyo tobankii doolar haddaad uga dhigto hadiyad box ugu ridid wax broblema ma soo kordhin lacagtii unbaad alaab ka dhigtay sidaas daraaddeed weligeedna waa la isiin jiray hadiyad rag iyo dumar baa issiiya laba wiil baa issiiya qof baa macalinkiis wax siiya walaalkaagaa siinaysaa xaaskaagaa siinaysaa qof adigu rajo iyo mustaqbal aad ka leedahay baa wax siinaysaa ma gartay ogowna markastoo adigu aad wax bixiso ma ahan nabiga wuxuu yidhi sal slam tahaadu taxaabu isu hadiyadeeya waa isjeclaanaysaane ma ahan waa isjeceshihiina wax issiiya qof kastoo aa wax siisana gaar ahaan soomaalidu markaynu nahay waa dareemi kartaa qof kasta wuxuu jeclay qofkii wax guddoonsiiya wax siiya maanta markaan qof subax kasta adigu aa wax siiso ogow waa ku jeclaanaya qofkaasi hadiyadanna micnaheedu wax kale maahan xumaana lama dacansana dad baa xumaan ka aaminsan hadiyad nin inaag isiinay markii la yihahdo waxay la mid tahay lacag adoo u diray adoo cunto u geeyay bay la mid tahay saas daraadeed hadiyaddu waa waxyaalaha hadafkoowaad aan saarno shaqa abuurka aan sameyn ay ka mid tahay waa kartoon lagu xiro bac koolana lagu duubo kadibna laga soo saaro wax aad u qurux badan oo la isguddoonsiiyo laakiin anigu waxaan ahay nin shaqadan ka fikiray oo samaystay cidna kagama dayan cidna kuma raacin waa shaqo anigu aan hal abuurkeeda anigu aan ka dambeeyo maskaxdii ka dambeysay in maanta baabuur boosaaso la qurxiyo howl eroosna la qurxiyaan ahay maskaxdii ka dambeysay in hadiyad la isguddoonsiiyo macalimiintii hadiyad la guddoonsiiyo waxaad og tahay isfow in hadiyadaha camal markii macalimiinta abaalmarin la siinayo waxaa lagu siin jiray boorsooyin boorsooyinkii waa bedelnay sanadkan iyo sanadihii horeba waxaan ku bedelnay laba sano waxaan ku bedelnay haddeen in boxka la isku guddoonsiiyo quruxda badan oo dee markii qofka la siinayo soo jiidasho ay leedahay maasha allah ah marka barnaamijkan waa barnaamij inuu aan samaystay weeye ilaa hadda ma arag xarumo noocayga oo la furay oo ka howlgala magaalada ilaa hadda aniga barnaamijka wada insha allah waxaan rajeynaya aniguna inaan ballaariyo barnaamijka qof allaale qofkii yacni ganacsi abuurkiisa rabana de waa soo dhoweynayaa waana wada shaqeynayna qofkii barnaamijkan rajo u leh inuu furto asna waxaan leeyahay magaaladu way kuu furan tahay ganacsigana waa kuu furan yahay magaaladu waa magaaladaada ma gartay la imow wixii barnaamijka wax ka duwan la imow waan kugula talinaya wax tay haddaa la imaad xitaa waan kula talinaya soo dhowo baan leeyahay dhowaan waxaa boosaaso lagu soo bandhigay barnaamij ku saabsan hal abuurka ganacsiga carwadaada ama hal abuurkaaga ganacsi ee romaatig qeyb bay ka dhalinyaro badan oo aad ka mid taha ka qeyb galay halkaas maxaa kusoo bandhigtaade yuusuf aad baa mahadsan tahay hal abuurka ganacsi ee barnaamijka bandhiga ah ee lagu qabtay hotereys boosaaso wuxuu ahaa madasha haldoor oo lagu soo bandhigayey qof kasta hal abuurka ganacsiga uu leeyahay waxaan ka mid ahaa raggii meesha lagu marti qaaday meeshii waan tagay kelimad baan ku lahaa waxaan soo bandhigay dhalinyartaan usoo bandhigay shaqadeydii meesha aan ka bilooway meesha ay soo martay marxaladii ay soo martay iyo maanta meesha ay marayso waayahay cabdiraxmaan waan kaaga mahad celinaya wareysigaaga ugu dambeyntii marka dhalinyaro badan baa ku dhegeysanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka maxaad oran lahayd dhalinyarada ku dhegeysanaysa dhallinyaradii dhegeysanaysa ee soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer puntland inta magacayga iyo muuqayga taqaan si gaara waxaan ula hadlayaa shacabka reer boosaaso oo haddeen magaaladooda ku suganahay oo aan joogo oo ganacsiga hal abuurkaana aan ka sameeyey waxaan kula talin lahaa dhallinyarada dhallinyarada fursad baa haystaan fursaddanna wax maalin walba la heli doono maahan jaanisku waa idin bannaan yahay dadku waa dadkiinii dadku waxay idinka sugayaan jiilka cusub baa wax laga sugaa dhallinyarada ah waddan kasta waxaa horumar sameeya waa dhallinyarada dhalinyartii baa tihiin maantay aqoonna waad leedihiin jaacadiina waa ka soo baxdeen waxaan idinkula talin lahaa intay dhegaysanaysa iyo inta fariintayda ay gaari kartaba waxaan leeyahay walheedhe kaca oo fadhiga ka kaca oo shaqaysta hal abuur la imaada inta hal abuur u diyaarsan ee gacanta ku haysa hal abuurkooda ha fuliyaan yoolkooda ka rumeeyaan inta aan fikir haysanna waxaan kula talin lahaa hala tashtaan dadka u saaxiibkaa ganacsiga dadka fikirka ganacsiga sameeyey dadka hal abuurka leh waxba ha ka xishoonina dadku waa tashtaan waa isla fariistaa dadku la fariista oo wareysta insha allah guul baad gaari doontaan niyaddiinana waxaa gashtaan shaqadu ceeb ma ahan shaqadu waa sharaf shalay anigu waxaan ka bilooway xaruntayda ganacsi lacag aad u yar aan ku qiyaas kara sideed boqol oo doolar oo anigu aan isleeyahay maantay shalay meeshii koronto kuma jirin meel yar bay ahayd alaab yar baa taalay dad badan ma aqoonin meel looq bay ahayd maantay waxaan aad ugu faraxsanahay in xarun koowaad iyo xarun labaad iyo xarun saddexaadba aan samaystay lacag dheer iima soo gelin salaam iyo amilton wax kama soo qaadan laakiin waan shaqeeyey ee shaqadiina waan ku adkaystay aad baan usoo dhabar adeegay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in xarumahayga qaar ka mid a ay mukafi ku jiraan oo qabowgoodii shalayna waxaan ogaa iyadoo bishan bil lamida ay marayso in aan koronto la-aan ahahaa boosaas waa dareemi kartaa boosaas qof koronto la-aan ah waxaa iisii dheeraa in haween haweeneed ka mid ah ay kusoo aaday haween ciid ah oo koronto la-aan ay tahay ciiddina waa garanaysaa waa la shaqeeya haweenkii wax kale aan sameey garan waayo faynuus intaan soo qaatay aan faynuus daartay baan xasuustaa shaqaaluhuna aad iiugu yaraayeen maantay meel kasta shacabka inoo jooga shaqaalihii waa bateen xarumihii waa bateen lacag kale anigu meel kale kama keenin halkaasaan ka sameeyey dhalinyartiina waxaan idinkula talin lahaa yacni markaan idin leeyahay halkaasaan lacag ka sameeyey micnaheeda maahan oo shaqaysta ee waxaan ka wadaa ganacsiyo kale samaysta kan nin baa samaystay idinkuna midkaad la imaadaan si niyadna ula imaadaan ku dhabar adeegtaan waad ku guuleysanaysaan insha allah anna waa idinla shaqeynaya garabkiinaan taaganahay waa ka guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaana uu idinkaga imaanaya toddobaadkani magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed yuusuf barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaas haddaanu ku dhaafna haatanna waa maxamuud mascade oo minneabolis jooga oo inoo haya wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka jarmalka ayaa soo gabagaboobay islamarkaasina la ciyaaray kulamadiisii ugu dambeeyey hase haatee kulammadaasi ayaa guuldarro qalbijab iyo madax xanuun ku keenay taageerayaasha mid ka mid ah kooxaha ugu magaca weyn waddanka jarmalka oo ciyaaraha seeribiida amaba heerka labaad loo yaqaano dib ugu noqotay kooxdu waa kooxda hamburg waa kooxda keliya horyaalka dalkaasi aan weli ku noqonin ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi tan iyo sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii oo ahayd markii ciyaarahaasi dib loo qaabeeyey kooxdan hamburg ayaa markii ay ka badisay kooxda brushia mushenglabak ayaa nasiib darro waxaa natiijadeedu ay ku xirnayd kooxda wolfsburg oo iyaduna la ciyaaraysay kooxda f c colon hase ahaatee kooxdaasi waa ay badisay taasina waxa ay u dirtay ciyaaraha heerka labaad kooxda hamburg oo cara ka timi taageerayaashoodu ay keentay inay garoonka walxaha qaraxa ku soo tuuraan taasi oo ciyaarta hakad in muddo ah gelisay si kastay noqotaba kooxdan hamburg ayaa ka mid a kooxaha ugu sumcadda wanaagsan islamarkaasina sida weyn looga qadariyo waddanka jarmalka haatanse waxa ay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka jarmalka haatanna haddii aan soo qaato horyaalada kale ee waddanka talyaaniga ayaa iyana habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray kooxda benevento ayaa kulankeedii lixaad badisay oo janawa ay hal iyo eber kaga badisay inter milan ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo sozola ayaa ka badisay waddanka sbainna kulamo adag oo dhacay kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo saldiviga ayaa kulmay oo lix gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ku badisay ciyaaryahanka kooxdaasi u ciyaaray garet bell ayaa goolashaasi laba ka mid a dhaliyey sidoo kale kooxda kubadda cagta ee real sociedad ayaa iyana saddex iyo laba ku dharbaaxday kooxda laganes deportiva la carunia falareal ayaa ka badisay atletica madridna hal iyo eber ayay ku guulaysatay maantana waddanka ingiriiska horyaalkiisa ayaa lasoo gabagabayn doonaa oo gebi ahaanba kooxaha waddankaasi ayaa hal mar wada ciyaari doona waxaana natiijooyinka qaar ay keenayaan in kooxaha qaarkood ay helaan fursad ay ugu ciyaaraan horyaalka qaaradda yurub xilli ciyaareedka soo socda labada kooxood ee chelsea iyo liverpool ayaa kulamada ay ciyaarayaan natiijadoodu ay isku xidhan tahay waxaana labadaasi kooxood suuragal noqonaysa middood in ay qaadato booska ugu dambeeya ee afarta kooxood ee soo baxaysa oo ay labadoodu haatan isku haystaan kooxda chelsea ayaa la ciyaaraysa newcastle united ciyaar adag oo garoonka st james baa ka dhacaysa waxay chelsea u baahan tahay saddex dhibcood iyo in kooxda brighton oo guriga liverpool tegaysa ay kooxda kubadda cagta ee liverpool ka badiso taasi haddii ay dhacdo markaasi oo liverpool guuldaro hesho waxaa dhacaysa in kooxda kubadda cagta ee chelsea ay soo baxdo haddiise kooxda kubadda cagta ee chelsea ay badiso liverpoolna ay badiso halkaasi waxaa dhacaysa in kooxda kubadda cagta ee chelsea markaasi ay hari doonto oo liverpool ay soo bixi doonto haddiise ay liverpool bareejo gasho oo jelsena ay badiso isku dhibco ayay noqonayaan hase ahaatee waxaa jelsea ay ku haraysaa gool tirsi oo kooxda liverpool ayaa sidaasi kusoo gudbi doonta si kastay noqotaba natiijada labadaasi kooxood ayaa isku xidhan macallinka kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsena venger oo kulankii ugu dambeeyey isna kooxdiisu ay ciyaarayso ayaa waxa uu tegayaa guriga huddersfield town kooxda arsenaal ilaa iyo hadda hal kulan ma badin sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka sidii uu u dhashay oo kulamadii bannaanka ay ku soo ciyaartay gebi ahaanba kooxda arsenaal wax guula ma aanay soo helin macalinka arsen venga oo kulankiisii ugu dambeeyey laylinaya arsenaal ayaa kooxdiisa macsalaameyn doona waxaana arsenaal ay u xusulduubaysaa sidii ay ku heli lahayd macalinkan labiiyo labaatanka sano kooxdan hogaaminayay ciddii ay ku bedeli lahayd ilaa iyo hadda macallimiinta safka hore ku jira ee warbaahintu ka hadlayso waxaa ka mid ah macalinka kooxda kubadda cagta yuventus agleri iyo weliba ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta arsenaal kabtanka waana ahaan jiray ee arteta oo haatana leeyahay isagii agleri ayaa ah labada nin ee kooxdu ay go-aanka ka gaarayso midkii laylin lahaa si kastoo ay noqotaba waxaa kooxda kubadda cagta ee arsenaal maamulkeedu ay doonayaan in ay macallin arsenaal shaqadeeda la wareega helaan ka hor inta aanuu bilaabanin koobka kubadda cagta adduunka bisha soo socota ee juun ee fooda inagu soo haysa dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascade oo idile sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinayay markana aanu u weecanno dhankii heesaha xamda kuweyn iyo heestii xus jacayl
heestaasi xus jacayl iyo codka fanaanada xamda kuwiin ayaa gabagabo u ah idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen jacfar buukaay anigoo cashe ibraahim dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo Yeah.